waxaa shalayta kulan ku yeeshay magaalada jabuuti madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan maxamed cabdilaahi farmaajo iyo muuse biixi cabdi kulankaasi oo ay martigelisay dowladda jabuuti warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in la sameeyo guddi farsamo oo kulamada dambe ee labada dhinac kasoo shaqayn doona qodobada laga wada hadli doono haddaba falastiin axmed iimaan ayaa ka waraysatay kulankaasi wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ugu horeyna waxay weydiisay kulankaasi iyo qodobadii labada dhinac ay ka wada hadleen
falastiin shirku ma ahayn shir ay gaar u galeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somaliland ama madaxweynayaashu ay gaar la ahaayeen ma ahayn shirkan waxaa soo abaabulay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ujeeddadiisuna waxay ahayd in ay isu yimaadaan mas-uuliyiinta soomaaliya iyo somaliland wuxuu madaxweyne ismaaciil soo casuumay oo kale ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya doctor abiy axmed mas-uuliyiin ka socota igad iyuuda iyo mishanka maraykanka ee soomaaliya maantana ma dhicin runtii shirar gaar oo ay galeen ama labada madaxweyne ama labada delegation wuxuu ahaa shirka ujeedadiisu daahfur lagu daahfuro in mar kale la dhaqaajiyo shirarkii soomaaliya iyo somalilan ay uga hadli ay uga hadli jireen aayahooda xaggee looga gudbayaa marka kulanka maanta maxay tahay waxa xiga oo la filaya in ay dhacaan gaar ahaana dhinaca wada hadalada madaxweynaha iyo wafdiga somaliland hadda ka horna way ahaan jirtay waxay soo jeediyeen tabashooyin fara badan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan amaba kasoo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay lixdankii ilaa iyo soddonkii sano oo uu jiray midowgii dowladdii soomaaliya oo ay ku midaysnaayeen qaybihii soomaaliyeed ee ingiriisku xorriyadda siiyey iyo qaybihii koofureed oo talyaanigu talyaaniga ka ka xorobay iyaguna taa kadib waxaad moodaa runtii sida wax u dhaceen wax badan waxaa qayb ka ahaa dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo intaan dagaalka sokeeye bilaaban muddo laba saddex sanaah oo ka horreysay waxyaabo dhacay oo tabashooyin culculus ay ka sheegtaan mar walba oo la kulmo haddana way ku celiyeen mar haddii arrimahaasi jiraanna dee tabasho daawo ma hesho haddaan laga wada hadlin marka waxaan maanta shirka lagu gaaray is-afgarad ah war arrimaha culayskoodu intuu doono ha la eghaado aan u yeelno dad hawshaas gala noo bilaaba ra'yi ka soo curiya madaxdooda ula noqda marka ugu dambeeyana uun meel lagu soo gebagabeeyo horey ayay mudan wasiir madaxda dowladda federaalka ah ee hadda iyo kuwii horeba kulamo u yeesheen waxna sooma kordhin kani muxuu kaga duwanaan doonaa kulamadii hore
maanta runtii waxaad moodaa waxyaabo badan oo soo dhoweynaya arrinkan in laga hadlo xalna laga gaaraa jira waxaa ka mid a soomaaliya iyo somalilan wadahadaladoodu iyo in xal loo helaayo waxay noqotay arrin gobolkan geeska africa arrimaha ka socda oo ama integrationka dhaqaale iyo dhan walba ah looga hadlaayo kaalin weyn ka qaadan lahayd runtii hadday xal hesho markaad ka soo tagto regionka dadka soomaaliyeedda hadda soddon sano ay kala maqan yihiin inaysan weli xal helinna runtii wakhtigaa dheeraaday waxaad moodaa isaga laftiisu inuu wax bislaynayo marka waa laga raja roon yahay runtii sidii hore oo wakhtiga laftiisaa wax badan soo biiriyey marka rajan waxaan ka qabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo u waramayay falastiin axmed iimaan